sidii aad warkaba ku maqlayseen cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka kamaandoosta soomaalida gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyey tababar ugu maqnaa dalka turkiga ayaa shalay magaalada muqdisho ka tegey iyagoo la socday diyaarad ciidan oo uu turkigu leeyahay ciidamadan oo aan tiradooda la sheegin ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo saraakiil kale haddaba goortii uu bilowday tababarka ciidanka la siiyo sida loo soo xulo iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamada soomaalida wadamada kale lagu soo tababaro ayaa waxaan ka waraystay ismaaciil daahir cusmaan oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda soomaaliya ee nisa haatanna ku sugan gobolka ohaayo ee dalka maraykanka
waa ku salaamahay marka hore adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan ciidanka gorgor heshiiskii tababarkaas wuxuu ahaa heshiis ay gashay dowladdii madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaana jiray haddaad xasuusataan bishii may sanadkii labada kun iyo toddobiyi tobankii shirkii ka dhacay london waxaa lagu maaragtay waxyaabihii lagu lafagoray waxaa kamid ahaa ama lagu soo heshiiyey in loo sameeyo ciidan siddeed iyo toban kun ah xoogga dalka soomaaliyeed ah ciidankaasoo loogu talagalay dowlad goboleed walba inuu ka yimaado saddex kun maxaan ku yidhahdaa difaacyinka ugu horreeyey oo la diraayay waxaa loo diraayay urur ururkiina waa saddex boqol waxaana laga keenayey shanta maamul goboleed ee katirsan ee ka tirsan maxaan ku yidhahdaa dowladda federaalka marka noocaas ayuu ku bilowday tababarka ciidankan waana heshiis hore ee u gashay dowladdii xasan sheekh maxamuud waan gartay ilaa iyo hadda tirada lasoo tababaray ma la ogyahay
waxaa ugu dambeeyey oo maalinta shalay ahayd soo galay magaalada muqdisho maxaan ku yidhahdaa ururkii shan iyo tobnaad taasoo micneheeda tahay inay jireen afar iyo toban ka horreysay oo tababarka soo dhammaystay tirada lagula heshiiyey inay maaragtay dowladda turkiga walaalnahay u tababarto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxay ahayd siddeed iyo toban kun oo loogu talagalay in loo qaybiyo saddex kun gobol maamul goboleed walba
markii walba imisuu qaadi jiray turku saddex boqol saddex boqol uu qaadaa oo maaragtay urur ah saddexdaas boqolaa lasoo tababaraa tababarkoodana waa lix bilood marka waxay ka dhigantaha kii shalayna wuxuu ahaa saddex boqol tiradiisu saddex boqol oo ahaa kii shalay ha oo ahaa ururka shan iyo tobnaada yimid waan gartay waddamada kale soomaaliya tababarka siiya maxaan ka naqanaa waa jiraan waddamo oo waxaa ka horreeyey tan iyo markii ay bilaabeen inay ciidanka noo tababaraan turkiyada horta waxaa yaraatay tababarkii loo qaadayey waddamada uganda oo u badnaa in lagu soo tababari jiray ciidankeena maadaama ay ciidanka ugu badan amisom ee dalka jooga ay uganda ahaayeen waxaa taa ku dhex jiray oo iyadana tababar loo qaadi jiray maxaan ku rahda ethoobia iyo ciidanka booliiska oo inta badan lagu soo tababari jiray waddanka aan walaalanahay walaalaha nahay ee jibuuti marka saas ayuu ahaa tababarka laakiin waxaa sanadkii labada kun iyo afar tobankii dowladda imaaraadka ayaa noo tababartay ilaa saddex urur kadibna waxay xeero ka fureen magaalada muqdisho oo lagu tababari jiray ciidankii loogu magac daray ciidanka imaaraadka waan garta xaw ugu dambeeyey horta ciidankaasi ciidankaas tan iyo markii xilka madaxweyne ku guuleystay madaxweynaha haddii jooga mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa xumaaday xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta xeeradii maaragtay ay lahaayeen ciidankii lagu soo tababaray maxaan ku rahdaa imaaraadka oo maaragtay qalabkoodii iyo gawaaridooda wuxuudan inay yaalleenna waa tii la xiray oo oo maaragtay alaabtoodan ay rarteen maxaan ku rahdaa imaaraadka waan gartay waxaad ii sheegtaa heshiiskaasaad sheegtay laba kun iyo toddobiyo tobankii in lagu gaaray magaalada london in laga keeno ciidamo kala duwan maamul goboleedyada soomaaliya sidiisii weli ma u socdaa
maya labada kun iyo sagaal iyo tobanka wixii ka dambeeyey ciidamada waxaa laga keeni jiray maamul dowlad goboleedyada oo maxaan u malaynayaa midkiiba in laga keenayay maarata toddobaatan iyo shan saddex boqol ayaa la diri jiray mar walba tababar loo diri jiray oo urur ahaan ah laakiin wixii ka dambeeyey labada kun iyo siddeed iyo tobankii maaragtay villa somalia ayaa isku soo koobtay soo xilada ciidankaas kolley anigu ma xaqiijin karo laakiin waxaa la sheegaa inta badan in ciidan gaar ah la diro oo tababarka loo diraayay lixdii jeer ugu dambeysay ee la diray ciidamadaas waan gartay ugu dambeynta ismaaciil waxaa jira in siyaasiyiinta qaarkood sida madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni ay ka dhawaajiyeen in ay ka baqayaan in ciidankan gorgor lagu soo tababaro dalka turkiga loo adeegsado caburinta siyaasiyiinta halkii ay kala dagaalami lahaayeen ururka al-shabaab arrintaa intee leeg bay wax ka jiraan
doodaas waxbaa ka jira sababtoo ah ciidanka gorgor waxaan ognahay in maaragtay ayaga iyo agabkoodii ee dowladda walaalaha nahay ee turkiga ay ugu deeqday ciidanka xoogga dalka soomaaliya in qaarkood loo daabulay oo la geeyey gobolka gedo si loogula dagaalo maamulka jubbaland waana meesha uu ka imaanaya siciid cabdullaahi dani haddii aan ku xasuusiyena sagaal iyo tobankii febraayo ciidankii lagu weeraray ee weeraray hotelkii maa'ida ay deganaayeen labadii madaxweyne hore iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka waxay ahaayeen ciidankaas isla ciidankaas gorgor iyo agabkii ay siiyeen dowladda aan walaalanahay maxaan ku dhahdaa ee turkiga marka ciidanka waxaa loo soo tababaray waa ciidan si gaara u tababaran waxaana loo soo tababaray in ay dalka ka xoreeyaan kooxda al-shabaab iyadoo loo qoondeeyey dowlad goboleed walbaba in ay maaragtay saddex kun oo ciidankaas ah la geeyo oo ay soo dirsadaan oo loo tababaro laakiin aad moodid in waddadii loogu talagalay iyo la dagaalankii kooxda al-shabaab laga leexiyo loo isticmaalayo qaab siyaasadaysan kaasi waxau ahaa ismaaciil daahir cusmaan oo hore u soo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsigidda soomaaliya ee nisa isagoo ku sugan gobolka ohio ayuu khadka telefoonka igu warrameeyey